bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdu wabacdu ugu horeyn dal iyo wariyaayada iyo maamulkeeda waa salaamaya maadaama ay hawshaas abaarada iyo dalka horumarkiisa ay aada iyo aada xooga u saaraan waa uga mahad celinaya xaaladda abaaraha oo bishu ay maanta tahay saddex iyo labaatan bishii labaad waxa weeye aad iyo aada iyo aad bay waxay umareysaa meel kharaar dadka hadda soo xarooday oo xooluhu soo dhaafeen oo deegaanada kala duwan ee puntland jooga waxay ka badan yihiin afartan iyo lix kun iyo dhowr boqol oo qoys bay ka badan yihiin waxaas iyaga intaa kasii badan dadka iyagu dadka dhex galay oo magaalooyinka waaweyn galay oo eheladooda ku biiray baa kasii fara badan iyaguna waxa weeye marka dadka kaabanka samaystay ee gobolada kala duwan ka samaystay ee tuulooyinka iyo degmooyinka kala duwan ka samaystay tiradoodu maalinba maalin ka dambaysa aad bay isiyaadaysaa haddana waxayba bilaabeen inay dhintaaniin oo waa ogtihiin oo dhowaan deegaanka magaalada kaalkacayo deegaanka taalacad waa lagu dhintay oo qof haweenaya waa ku dhimatay macluu dhimatay intay barartay macluu dhimatay maaragtay waa lala tacaalaya abaaraha inti tabara laakiin waxaa la moodaa inaysan marnaba aysan suurtagal ahayn dadka soo xaroonaya iyo inta baadiyaha ku hartay oo u baahan cuntada iyo biidhaanka iyo daawada in wax la gaarsiiyo waa waxaa marna suurtagal ahayn ilaahay baa waxaanu weydiinaynaa inuu ilaahay asagoo faraj kheyr qaba u furo ilaahay baanu ka rajeynaynaa inuu si degdega ilaahay usoo gaarsiiyo naxariistiisa
sidaad adiguba sheegtay xaaladda dhinaca abaaruhu aada bay uga sii darayaan dadkii ay xoolaha dhaafeen ee kaamamka samaystay ama magaalooyinka soo gaaray ma jiraan tirikoob aada ku samayseen iyo waxqabad loo bilaabay ha waa jiraan nin deegaan waxaa dadka soo xarooday tirikoob waa lagu sameeyey waaxda horumarinta reer miyiga ayaa tirikoob ku samaysay iyadoo kaashanaysa degmooyinka iyo gobolada kaashanaysa waxaana ilaa hadda lasoo gudbiyey afartan iyo lix kun iyo dhowr boqol oo qoys baa lasoo gudbiyey dadka magaalooyinka dhex galayna ilaa hadda tilakoobkooda iyaga lama yaqaan iyaguna way fara badan yihiin xaaladda abaarada puntland waa xaalad aada iyo aada u cakiran waa xaalad gurmud zaayid oo u baahan waxaan shacabka puntland iyo shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba ka codsanaynaa ina ay gurmudka aysan maanta waxba harin arday ganacsade muruqmaal askari shaqaale dhammaan inaan maaragtay laga hagran muskiilada beriiska iyo saca beriiska ahi wax weyn buu tarayaa maaragtay carruurta dadka loogu shubayaa marka waxa weeyaan inay ardada macalimiinta dugsiyaasha macalimiinta iskoolada maamulada kulligood inay gurmadka ka qayb galaan baa loo baahan yahay badbaadin lahaa dadka walaalaha ah oo dhibaatada ku dhacday wasiir marka laga yimaado dadka shacabka oo iyaguba ilaa hadda gurmadka wada culamadii waxgaradka iyo ganacsatadii maamulka dowladaba dhinaca hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka iyo dalkaba arrintaas maxay ka qabteen maxaadse ujeediseen arrintaas kolley waxa wey waa laga qabtay oo biyadhaan badan bay wadaan oo meelo badan baa cunto laga qaybiyey oo maaragtay shaqo way qabteen waana u mahad celinaynaa laakiin hadda intii laga rabay iyo intii baahidu leekay boqolkiiba toban ma dhamma anagu anaguna sidaas oo kale waa dadaalaynay oo xogtaan la soconay oo wixii tabara shacabka waa dhirigelinaynay oo dawladdu way ordaysay oo meel walba xaa waxay u dirtay kooxaha caafimaada xoolaha dadka iyo xoolaha dadka iyo xoolaha iyo dadkaba way u dirtay raashin qiima waa dhow waa lasoo sameeyey waa la dadaalayay degmooyinkai gobolada waa dadaalayeen intii tabara laakiin mataqaanaa weli waxaasu wax aada kaafin karaan ma jirto marka waxaa dhammaan u sheegaynaa shacabka puntland dal iyo dibadba inay gurmadka aysan kala xishoon xataa zero zanti waxa weeyaan waxa weeyaan maaragtay inaysan kala xishoon ay soo gudbiyaan gurmadkooda dadka waxaan kusii dhiirigelinayaa inay deegaan deegaan iskugu sii gurmadaan inay dadku guud ahaan isu gurmadaan baa lagu sii dhiirigelinayaa dadkii haatan xoolaha roobka eedaso xoogaaga ka da-ay dadkii aaday oo gobolada sooma inta af soomaaliya ku hadasho oo dhan ah waxaa iyagoo dhulka ay tageen oo biyo la-aan ah awel waxaa lala tacaalayay dadka cuntadooda iyo biyahooda hadda iyaga laftidooda waxaa xoolihii ayaa biyoqabad inay biya xoolaha biyaha biyaha biyo xooluhu bilaabeen arrintaas waa iyadana keeni doontaa arrin aada iyo aada u dhib badan haddii ilaahay uusan naxariistiisa si degdega usoo gaarsiin
hagaag dhanka kale waxaa jiray dadka faraha badan ee soomaaliya qeybaheeda kala duwan kasoo hayaamay ee deegaanada soo gaaray inta yarta ay xoolaha wateen qaar baa iyagana kasii baxay oo xoolihii baktigooda ayaa meel walba dhooban iyaga laftooda cudurro ayaa ka dilaacay arrintaas dhinaca caafimaadka ah maxaad ka qabateen
wallahi waa laga dadka waa la wacyigeliyey inay xoolaha meydka aasaan oo meel walba daadsan waa la wacyigeliyey laakiin saqaana haddee wax wax laga qabanka meesha labada talabaa qaadidba waxa weeyaan xoolo meyda saa u daadsan oo baabuurka yaacisay ama xeryihii ag yaalla ay deganaayeen
dhanka kale xooluhu waa lafdhabarta ugu muhiimsan ee soomaaliya markii loo fiiriyo dadkana inta badan boqolkiiba sagaashan xoolihii waa ka lacdeen shaqadooda iyo professionkooda waa xoolo siday u dhaqan lahaayeen dadkaas in dib loo abuuro oo xoolo loo gado ama wax loo sameeyo qorshihiina ma ku jirtaa way ku jirtaa laakiin hadda xilligan ma ahaan oo hadda hadda maanta neefka la galaa isagaa baktinaya hagee la geenaya laakiin waa markii la doogo baa waxaa la samayn karaa in loo sameeyo dib u dejin loo sameeyo xoolahooda dib loogu abuuro loo samayn karaa laakiin hadda ma ahan hadda waxa weeyaan dadka waxay cunaaneen in la gaarsiiyo biyo iyo baad in dadka iyo xoolahaba la gaarsiiyo n weeyaan muhiimada dhanka kale marka loo fiiriyo abaarta soomaaliya ka jirta iyo qaaradda afrikaba midowda yurub iyo qaramada midoobay intaba waxaa jira ballanqaadyo lacageed oo ay sameeyeen arrintaasi siyaasadda dawladda maxaa uga qorshaysan
waa la soconnaa qaramada midoobay iyo ururada caalamigaba puntland way yimaadeen meelo badan bay tageen waxay tageen degmada nugaalo way tageen gobolka solo way tageen gobolka barina way tageen meelo badan bay tageen waliba diyaarada watan way tageen brownis bay kiciyeen oo ku sahamiyeen xaaladda abaarta iyo xoolaha dhintay intaba waa inta waxaaso dhan waa sameeyeen waxayna soo saareen warmuftiyeedyo ay ku dalbanayaan nin iyo baaqiyo ay ku dalbanayaan lacago afar boqol iyo konton milyan laakiin waxaas leeyahay afar boqol iyo konton milyan ay dalbadeen xataa wax hal gobol lagu maareyn karo ma ahan ilaa iyo hal bilyan oo lacag ka badan ayaa xaaladasan abaartan maanta ka badan baa lagula tacaali karaya waa isleeyahay in puntland keliya wey laakiin soomaaliya dhan ma aha laakiin iyagu soomaaliya waxay u dalbadeen lacagta intaa leeg bay u dalbadeen laakiin waxaan isleeyahay lacagtaas waxba ma joogto baan isleeyahay maantay ilaahay baana wax walbana ilaahay baana wax walbana maaragtay ilaahay baa wax walbana maaragtay fududeynaya ina macalin cusri yusran shacabka waxaa loo baahan yahay inay gurmadka usii u gurmanayeen inay sii boqol inay sii tamasbaaraan baa loo baahan yahay aad iyo aad aga howlgalaan dal iyo dibadba
hagaag ugu dambeyn marka loo fiiriyo xaaladda hadda dalku ku sugan yahay iyo guud ahaan abaaraha ka jira gobolka waxay maraysaa meeshii ugu khatarsanayd maadaama hadda dadku ay bilaabaan in ay dhintaan oo ay u dhintaan gaajo iyo haraad oo qaybo ka qaybo badan oo kamid ah gobolada laga soo sheegayo maalinba maalinta ka dambeysa in dad gaajo iyo haraad iyo iyo nafaqa la-aan ay u dhintaan maadaama xaaladdu halkaas marayso welina gurmadkii uu socdo iyo qayladhaantii oo shacabkii iyo ganacsatadii iyo maamulkii dawladda intaba ay ordayaan ma la dhihi karaa waxaa gaabis ah gurmadka loo fidinayo dadkaas mase la dhihi karaa gurmadka ayaan wada gaari karin oo iyaga ayaa ka tan badan maxaadse soo jeedin lahayd in arrintaa marka ugu dambaysa loo qabto maadaama hadda ay xaaladdu khatar ku sugan tahay gaabis waxaa ah dhinaca dadka puntland taageeray dhinaca gaabis baa ka jira aada balaaran laakiin mataqaana shacabka iyo dawladda iyaga wax gaabis ma jiraanin waa dadaalayaan waa la tacaalayaan dadka hadda waxaa ugu sii daran caruurta hooyada uurleyda ah waayeelka intaasuba waxaan isleeyahay asbuucyadana soo soo socda haddii ilaahay uusan keenin aadankuna awoodda ilaahay siiyay ka iskugu gurman waxaan umalaynayaa inay la heli doono abuura wayo baan ka baqayaa sababta waxa weeya nafaqadii ubaahadamaatay caana ma helaan hilib ma helaan maaragtay waxba ma helaan marka waxa weeye dadku inay maaragtaaladooda halkaasi ku sugan tahay waxaan leenahay hayraha u istaaga samafalka bini aadamka inay laba laabaan dadkooda inay gurmadkoodan ay dadejiyaan oo qofkii oo dhintay aysan waxba soo gaarsiin qofka ku dhow yahay ayuu ku fiican yahay inuu wax la gaarsiiyo hadduu dhintay waa u dhintay ilaahay wuu aadi